أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mida wilaayadda islaamiga ah ee gado oo dowro u soo xirtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga deegaanada wilaayadaasi munaasabadii gabagabadaha iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid a tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadaas iyo natiijadii kama dambaysta ee mutasaabiqiinta oo lagu dhawaaqay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii shanaad ee mawaacid ramadaaniyah oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan allaha ka aqbale mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo kufaarta kenya ah oo ka baxay xerada askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhaashooy ee hoos taga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kolonyadan qaraxa lala beegsaday ayaa biyo ka doonatay deegaanka harboole ee isna hoostaga degmada faafi inta la xaqiijiyey waxaa halkaasi ku basbeelay gaarigii booyadda ahaa ee ciidamada kufaarta kenya ay biyaha ku doonanayeen sidoo kale waxaa halkaasi ku bakhtiyey saddex askari oo kenyati ah wixii warara ee ku soo kordha insha allahu tacaala wararkeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee godoh ayaa dowra diiniya u soo xirtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ka dhiga deegaanada wilaayadaasi dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdulaahi ibnu mascuud ayaa socotay muddo afar bilood ah taasoo ugu dambeyn loo soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga wilaayada gado ugu horeyn waxaa munaasabadda warbixin looga dhagaystay maamulihii dowrada loo soo xiray macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada gado إخواني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هدان وحير عن كور بحيو دورة أو هذا ما أنت عم فدينه اختتام كذي دورة مجا عادي وحلوقة مجا عدلي صحابي جليل كها عبد الله بن مسعود دورة عبد الله بن مسعود لتصحيح حملة كلام الودود مجا عصي لذا هاي سنفي لو قبتنا دورة وحاوي mucalimiinta dugsiyada qur-aanka oo laga kala keenay dhammaan sideedka degmo oo gobolka uu ka kooban yahay dowladda halka lagu qabtana waa saaad u jeedaan waa degmada eelcadde oo ah maqarka wilaayada islaamiga agedo cadadka maanta dowladda dhammaysatay oo xafladan fadhido waa afartan iyo afar arday weeye oo waxaa si nabadgelye ah aynu ku dhammaysteen dowladda muddo waxay socotay afar bilood haddan insha allahu tacaala waxaan u fadhinaa ama u taagannahay gebagabadeedii ikhtitaamkeedii ayaan u taagannahay manhajka oo meesha ka baxaaya ama macallimiinta la siinayay haddaa wax yar aan tilmaamo kow macallimiinta waxyaabaha tarkiiska aadka loo saaray waxaa ka mid ah tasxiix tilaawati alqur'aan sidaas kale waxaa loo akhrinaya macallimiinta mawaad kale ama culuum kale culuum shareeca ka mid ah qur'aanka iyo culumtiisa culuum lqur'aan waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano manduumat ljazariya amatnu ljazariya kitaabkaas ayaa ka mid ah waxaa kale loo akhriyey maclimiinta tuxfat latfaal waxaa ka mid ah kutubada loo akhriyey kitaab loo yaqaano taysiir axkaam tajwiid waxaa ka mid ah kutubada loo akhriyey kitaab oo isagana lagu baranayo xuruufta hijaa'iga ah qaabka loogu dhawaaqayo waxaa ka mid ah maclimiinta waxyaabaha aad iyo aad looga tarkiisiyey makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf oo warqad laiskugu keenay aad iyo aad maclimiinta looga tarkiisi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah culumta meesha ay ku qaateen fan alcaqiida fiqiga oo kale waxay qaateen kitaabka loo yaqaano alfiqu lmuyasar kitaabkaas ayay qaateen siirada oo kale waxay qaateen kitaabka alurjuuzat almii'iya fii dikri xaali ashraf albariya sidoo kale maclimiinta waxay qaateen akhlaaqda ama aadaabta laga rabo qofka xaamil qur'aanka ah waxaa loo akhriyey kitaab la yidhaahda mukhtasar akhlaaq xamalat alqur'aan lishaykh abubakar alaajuri iska leeyahay waa loo akhriyey waxaa ka mid ah kitaabada loo akhriyey kitaab loo yaqaana atanabuh fima cala almucallimi min attafaquh oo waxyaabo badan maclimiinta ay ka faa'iideen taas ayaan kusoo koobaya waakhiru dacwaana an alxamdu lilah rabbi alcaalamiin qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee gado oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna halkaasi kelimaad ka jeediyey bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm iddiin ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas bacdeed walaalayaal sidaad maanta arkaysaan waxaa meeshaan ka muuqda bandhig cilmiyeed aad iyo aad u qiimo badan oo qof kasta oo iimaan ku jira maanta quluubtiisa ay gilgelinayso waa wax ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo dhalinyartii iyo maaragtay ardadii maarata culuumul qur'aan oo haddii la'aantii qofka qur'aanka uusan akhrin karin inuu barto uusan sixi karin oo maarata si qiimo badan ay u fahmeen ay u barteen iyo culuumti kaloo sharci ah iyadoo qofka maarata muslimka la'aanteed uusan noolaan karin dhammaan maanta meesha lagu soo bandhigay alxamdulilah ardayda waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo macalimiintii maarata wax soo bartayna ilaahi subxaanahu wa tacaala khayr ha siiyo in badan bay maarata degmadan hadda kasoo dadaaleen macalimiinta bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالى هابا مهد علينا دمانتيد الله نغدي دد مسلمة أو أهل التوحيد الله حسن مهد دمانتيد علينا ماشان maantay waxaan u taagannahay iktitaamka dowrada cabdulaahi binu mascuud oo ardadii ka soo baxday wakhtigana soo baranaysa ee noo soo bandhigeen wixii ay soo barteenoo wanaagga badnaa qayb ka mid ah sida loo soo dhisay ardadan iyo sida ay u soo bandhigeen diinta ay xambaareen saa darteed marka waxaan leenahay ardada kuwii wakhtigooda ku bixiyeyna ilaahay ha barakeeyo ayagana allah ha barakeeyo bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah subxaana wa tacaala baa mahad iskale nimcada uuna siiyey oo farada badan nimcadaasaan ilaahay subxaana wa tacaala mahad oga celinaynaa mahadda alla bacdigeedna xafladan maanta gebagabada ah oo macallimiintii dugsiyada arda laga dhigay afar bilood in loo hagaajiyo maaragtay tansiixi qur-aanka jazaakumullahu alkhayr baan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadkana ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu kabo waxaan la dardaarmahayaa macallimiinta ilaahay ha idin barakeeyo marka dadkii dadka bedeli lahaa waa dadkan waa macallimiinta ardada qur-aanka oo jiilka hadda soo kachayo la raba inay badbaadiyaan ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وورين وحد مهد علينا إن الله سبحانه وتعالى نوسو رجلي waxaa halkan lagu soo bandhigay oo cilmi ah waxaanu ducaynaynaa ciddii arrintan ayadaa ka qayb qaadatay uguna horeeya amiirkeenna amiirana alxabiib ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ilaaliyo iyo waxa weeyaan cid kasta oo tale iyo muruq iyo ku bixisay maskax intaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran khayra jazaa baanu leenahay waxaa kaloon mahadcelinaynaa raggii nagala soo qayb galay xafladdan taariikhiga khayriga ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala lagu daraasaynayey ayagana waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran nuquubada culummada dhammaan waxaan mar kaloo mahadcelinayaa macallimiintii wakhtiga adag ku sabartay in waxa weeyaan ay daraaseeyaan tasxiixa qur'aanka kariimka ee la rabo ummadda waxaa weeye in laga saxo macallimiintii intaa wakhtiga waxa weeyaan bixinayey ayagana ku soo aaday wakhti adag ee abaara haddana ku sabray maantana aanu arkayno juhdigeedu inuu muuqdo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaana saarno waajibaadka maxaa ka mid ah waxaa ugu horreeya walaalayaal inaanu noqonno ducaatu ilallahi tabaaraka wa tacaala maanta mas-uulid mas-uuliyaddii hore ka weyn baa noo kortay marka horeba mas-uuliyiin aad aheedeen culumaad aheedeen macallimiin baad aheedeen mas-uuliyad idiin saareed laakiin maanta culuntii aad ku darsateen wixii aad bandhigteenna waan arkaynaa waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala inaad u qumtaan mas-uuliyaddan oo ah dacwadii inaad gudataan aadna noqotaan dad ducaad ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ummadda ugu yeedho dacwada waxaa laga rabaa kullu muslimin qof kastooo muslim ah oo caaqil ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa fahamsiiyey waa laga rabaa dacwadu inuu guto sima haddana kuma jirto dadka ah xamilul qur'aanka dadka ilaahay kitaabkiisa qaaday oo maanta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan bartay waxa saaran waa ammaano ammaanadaas waa ammaano culus waxaanu idin daarmaynaa insha allahu tacaala inaad ammaanadaas gudataan oo waxa weeyaan dadka aad u noqotaan dad qudwo ah oo dacwada ugu yeedho oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala u nusreeyo oo waxa weeyaan maanta ummadda meesha ay marayso oo jahliga uu la degay inaad ka badbaadisaan waa idin daarmaynaa insha allahu tacaala ummaddana ka kaafisaan waxaa kaloo isu daarmaynaa asabru cala aladaa haddaad waxaa weeyaan noqoto nin daaciya ummad khayrka ugu yeerayo waa lagu dhibaatay doonaa maxaa lagaa rabaa sabar baa lagaa doonaya diinta ilaahi subxaana wa tacala sabar ay rabtaa halagu sabro waxaan isu daarminaa walaalayaal attawba maanta waxa na haysto wax naga qaadi kara ma jiraan ila tawba ilahay uu tawba keena subxaana wa tacaala waa dunuub annaga aan galnay waan isxaqirnay xanteennaa badatay dilkeennaa batay dhibaatadeennaa badatay dulmigeennaa batay markaasaa waxaan dareemaynaa maanta musiibad aan dareemayno oo waxa weya dalka haysato ay abaaraha ugu wen yihiin akhiiran waxaan ku soo gebagabaynayaa adducaa inaan ilaahay barano tabaaraka wa tacaala inaan habeenkii waxa weeyaan awqaadda salaada waxa weeyaan yacni galabkii iyo subxii rabbigeen tabaaraka wa tacaala in isu babaahinno inaan gacmaha u taaganno ilaahay subxaana wa tacaala addoommo baanu nahay ilaahay subxaana wa tacaala wax inuu naga aqbalane way suuro gashaa ilaahay baan addoommo nahay tabaaraka wa tacaala insha allahu tacaala dowradii soo socotay muddada la sheegay insha allahu tacaala maanta oyna waynoo gabagabootay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa juhdigii naga baxay macallimiinta iyo ardada iyo waxa weyaan cid kastoo abaabulka iskaleed ilahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu ilahay u saar ilahay aan weydiinaynaa walaalihii wax la baray ee culummada ahaa ee halkan ka dhaqaaqay ee ardada ahayne waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ay ku dhex noolaan doonaan iyo waxa weyaan dadka ay wax barayaan inuu ilaahay qulubtooda soo dumo subxaana wa tacaala in ilaahay uu ka dhigo macallimiin laga aflaxay ummaddana wax bartay ayagana waajibkooda gutay aakharana janno ku helo cadaabkana ilaahay ugu badbaadiyo inuu ilaahay ka dhiga ilahay ugu baryana tabaaraka wa tacaala kelmaddeydii intaas ayaan ku soo koobayaa hada wbillaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo gabagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayada gobolka waxaana ka soo qayb galay sagaal arday oo ka kala socday degmooyinka ceelgaras galhareeri iyo ceelbuur waxaana ay ku tartamayeen saddexda marxaladood ee tartanka qur-aanka kariimka ee kala ah soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka munaasabadii gabagabada ee musaabaqadaasi waxaa ka soo qayb galay culimo ogaasyo iyo nabadoonno ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah culimada deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإنه لقرآن كريم قرآنك الله سبحانه وتعالى وسود جيي كلام كيسئة الله جل وعلا حكوت المامي إنه يهي قرآن كريم حكوت المام إنه يهي قرآن عظيم هو وين maxaa yeelay allihii subxaana wa tacaala koonkan abuuray kalaamkiisii waayo xuruufuhu wa macaaniihi qur'aanku waa hadalkii ilaahay xuruufta iyo macnaha intuba allah subxaana wa tacaala kalaamkiisii waayo qur'aanka markaa dadka ehelkiisa ah allah subxaana wa tacaala wuu karaameeyey wuuna qiimeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiid ayuu oga hadlay axaadiidta waxaa ka mid a xadiidka tirmidi iyo abu daawuud ay soo saareen wuxuu leeyihi nabigu sala allah calay wasalam yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qofka saaxibulqur'aanka ah waxaa lagu leeyahay maalinka qiyaamaha iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ddunya fa inna mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha halkaas marka waxaa ka dareemaysaa qur'aankan allah subxana wa tacaala kalaamkiisii oo la xambaaro qiimaha uu leeyahay darajaad inuu korka qofka kor ugu qaadayo maalinka qiyaamaha aayadda ugu dambeeya oo akhriyo ou noqonayo booska uu degayo ehel qur'aan marka haddii aad doonayso inaad noqoto addoo allah subxana wa tacaala ku bara waa inaad ku camal fashaa oo dhaqankiisa aad ilaalisaa wuxuu alla ku faray qofka hadduusan marka ku camalfalayno ehel uma noqonayo taasaa marka nafteyda iyo naftiina u dardaarmaya qur-aankan allah soo dejiyey inaan ku camal falno dhaqan aan isaga ka dhiganno intaasi kadib waxaa madasha kelimad ka jeediyey ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed waxaan maanta isugu nimid xafladdii ikhtitaamka ahayd ee musaabaqatu qur'aaniya ee gobolka galgaduud degmooyinka ka soo dhammaatay haddana ay joogto madaaristii ugu dambaysay iyo dugsiyadii ardadii ka soo baxday oo musaabaqadii gobolka isugu yimideen waxaa waaye marka inaan maanta ku tartanno ardadaas yarkaa waxay nagu anfacaysaa wax badan waxaa laydinka rabaa inaad qur'aanka lafdigiisa ku dadaashaan sida aad u soo barateen oo hadda aad ugu timideen maanta aad uga qayb qaadateen tartankiisa oo aad u xifdiseen inaad macnihiisa wixii wax laydinka weyddiiyo o dhan aad kudaanteen waad yartihiine fursad ayaad haysataane fursaddaas ka faa'iidaysta waa fursad qaali ah intaadan shayb naqannina ama aadan ku tegina oo adduunyadaba aadan ka tegina ama aad caafimaad qabtaan oo aadan jiranina ka faa'iidaysta fursadda aad haysataan ilaahay ajri xasanaad alla heeji siiyo waalidkiin alla hau dembi dhaafo macallimiintii wax idin soo bartay ilaahay ajri xasanaad alla ha ka siiyo waalidiintana ilaahay ha uu naxariisto adinkana diinta ilaaheedu ku sugo diinkana allahedii sahlo ajri khayrna allaheedu siiyo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale awalan wa aakhiran tuma waxaa mahadsan akhyaarta culummada iyo heer gobol iyo heer degmo oo soo qabanqaabisay musaabaqada maanta aan joogno ee maanta tartanka aan u joogno degmada ceelbuur ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay ajri xasanaad ha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh maanta inaan u fadhinno musaabaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa lagu weynaynayo ee maanta lagu tasxiixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa inaan u fadhinno ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ka gobol ahaan ardada halka fadhido inay gobollada kale la tartamaana rajaynaa biidni illaahi tacaalaa gobolladu saanoo kalea tartanku uga socdaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad kaalimo fiican ka gashaan ayadana biidni illaahi tacaalaa si guud ummadda muslimiinta ee gobolka galgaduud joogto waalidiinta waxaan u dardaarmaynaa in lagu dadaalo ardada way ku soo dadaaleene ay labalaabaan dadaalkooda insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waxaan leenahay culummada iyo dadka waalidiinta ah dhammaan waa isla haayaane ilaahay subxaanau wa tacaala ha barakeeyaan leynahay jazaakum allaahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa lagu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxday tartankii qur-aanka kariimka ee wilaayada gobolka galgaduud
alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wاssalaamu cala ashrafi اlanbiyaaءi wاlmursaliin wcala aalihi waasxaabihi wman tabicahum biixsaanin ila yowm اddiin waxaan rabaa insha allahu tacaala wax yar in aan kashfiyo nataa'ijta insha allahu tacaala raggii halkan shalay ku tartamay oo musaabaqada qur'aanka ku galay musaabaqaadkan halkan ku soo gebagaboobay waxay qayb ka tahay musaabaqadan musaabaqaad guud ahaan wilaayaadka islaamiga ka socda taasoo lagu tartamayo kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhaxeeyaa tartankaasi guud ahaan madaarista qur-aanka kariimka ee ku taala wilaayaadka islaamiga ah ujeedka laga leeyahana waa in qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay weyneeyey in la weyneeyo ardayda marka ugu horrayso soddonka jus haddaan ka bilaabo ardayga faa'iska koowaad ah alfaa'is alawal waa ardayga la yidhaahdo moxamed ismaaciil wuxuu ka socdaa degmada ceelbuur madarasada uu dhigto ardaygaas ama uu ka soo tartamayay waa madarasa ubay ibnu kacab natiijada marka uu keenay markii musaabaqada laga qaaday waa boqolkiiba siddeetan iyo sagaal dhibic shan ayuu keenay ardaygaas taxfiiska ama abaalmarinta uu ku guulaystay ardaygaas soddonka jus ka galay kaalinta koowaad waa laba boqol oo doolaru laba boqol oo doolar ayuu ku guulaystay ilaahi subxana wa tacala hau barakeeyo faa'iska labaad waa ardayga la yidhaahdo yuusuf cabdullaahi degmada uu ka socdo waa ceelgaras madarasada uu dhigto madarasa alimaam albukhaari wa asigana ardaygaas wuxuu keenay natiijo ahaan boqolkiiba siddeetan iyo sagaal ayuu keenay taxfiiska uu ku guulaystay oo lagu abaalmarinayo waa boqol iyo labaatan doolar weeyaan faa'iska saddexaad ee soddonka jus ku tartamayey waa cabdulaahi salaad degmada uu ka socdo waa degmada galhareeri madarasada cuhmaan ibnu cafaan asigana natiijo ahaan wuxuu keenay boqolkiiba siddeetan iyo siddeed asigana wuxuu ku guulaystay boqol doolar ayuu ku guulaystay oo taxfiis ahaan abaalmarin ahaan u helay waayahay intaa waxaan ugu gudubnay mustawii koowaad ee soddonka ku tartamaya mustawaa labaad waxay ahaayeen arday ku tartamaysay shan iyo tobanka jus faa'iska koowaad ee shan iyo tobanka jus faa'iska ka ah waxaa weeyaan ardayga la yidhaahdo yaasir cabdulqani degmada uu ka socdo waa ceelgaras madarasada uu dhigto waxaa la yidhaahdaa madarasat ulfurqaan wuxuu natiijo ahaan keenay boqolkiiba sagaashan iyo kow wuxuuna abaalmarin u helay boqol iyo labaatan doolar ardayga labaad ee faa'iska labaad ah ardayda shan iyo tobanka waa ardayga la yidhaahdo axmed sheekh moxamed degmada uu ka socdo waa ceelbuur madarasadiisa madarasatu al anwaara la yidhaahdaa wuxuu natiijo ahaan keenay boqolkiiba siddeetan iyo toddoba wuxuu ku guulaystay asiguna abaalmarin dhan sagaashan doolar faa'iska saddexaad ee shan iyo tobanka waa ardayga la yidhaahdo cabdulaahi cabdiraxmaan degmada gelhareeri ayuu ka socdaa madarasadiisu waa cuhmaan ibnu cafaan boqolkiiba natiijo ahaan wuxuu keenay boqolkiiba lixdan iyo toddobo wuxuu ku guulaystay abaalmarin dhan lixdan doolar waayahay haddaan u gudubno ardayda ku tartamaysa tobanka jus oo ugu dambaysa faa'iska koowaad ee tobanka jus waa ardayga la yidhaahdo cabdulaahi mucallim xasan wuxuu ka socdaa degmada galhareeri madarasada uu dhigtay waxaa la yidhaahdaa cuhmaan ibnu cafaan natiijo ahaan wuxuu keenay isigana boqolkiiba sagaashan iyo siddeed taxfiiska abaalmarinta uu helay waa boqol doolar faa'iska labaad ee tobanka jus waa ardayga la yidhaahdo anas mucallim cumar degmada ceelbuur ayuu ka socdaa madarasadiisa waxaa la yidhaahdaa cumaan ibnu cafaan natiijo ahaan wuxuu keenay boqolkiiba sagaashan iyo labo abaalmarinta uu ku guulaystay waa lixdan dollar sigan faa'iska ugu dambeeya tobanka jus ee arkaalinta saddexaad galay waa ardayga la yidhaahdo yacquub cabdi xusein degmada uu ka socdo waa degmada ceelgaras madarasadiisa waxaa la yidhaahdaa daarulqur'aan natiijo ahaan isaguna wuxuu keenay boqolkiiba siddeetan iyo saddex wuxuu ku guulaystaa isiguna abaalmarin gaaraysa afartan dollar intaas marka kashfu darajaadkii iyo natiijooyinka ayaa ku dhammaaday jasaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وثبة تذلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii shanaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمع الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام سالم سالم تعاوى في الرجاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب الكرام في هذا اللقاء سوف نتكلم ان شاء الله تعالى عن ذكر النار في القران. عن ذكر النار في القران. ولو تاملنا في حياه رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغب عن باله ذكر النار تصور من أن يصبح إلى أن يمسي صلى الله عليه وسلم وهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار فنجد مثلا walaalahayga aan jecelahayow jalsadan maanta waxaan kaga hadli doonnaa haddii allaah uu oggolaado sheegitaanka iyo xuska naarta lagu xusay qur-aanka haddii aan milicsano nolosha rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaan durbadiiba helaynaa inaan marna rasuulka uusan ka daalin in carabkiisa uu ku xuso magaca naarta u fiirso marka uu waabariisto ilaa uu ka galabaysto oo uu habeenkii soo gelayo wuxuu nebiga allaahuu ka magangelayay naarta tusaalahan waxaan ku arkaynaa adkaaru sabaax walmasaa oo aan ku arkaynaa in naarta allaah laga magangelayo ducadiisuna waa mid macruuf ah oo la wada garanayo sidoo kale in nebiga allaahuu ka magangelayay naarta waxaa sidoo kale laga arki karaa adkaarta uu akhrisanayay ka hor hurdada wuxuu ahaa suubanaha marka uu doonayo inuu hurdo gacanta qaybteeda kafka ah mid saara dhabanka midig wuxuuna allaah ka magangelayay cadaabkiisa maalinka uu soo saarayo addoommadiisa wuxuuna saddex mar odhanayay قال ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك haddaba waxaan halkan ka fahmaynaa in xuska magaca naarta uu aad ugu badnaa nolosha nebiga sidoo kalena waxa uu ku hayay caqligiisa iyo qalbigiisa oo kama daalaynin inuu ka fakaro marnaba maankiisa kama maqnayn xusuusteeda sidaa ayayna ku habboon tahay in muslimka uu ahaado mar weliba oo uu xasuusnaado naarta mar weliba uu qofku dhegaysto muxaadaro ka hadlaysa naarta ama akhriyo kitaab ka sheekaynaya sifaadkeeda waxay arrimahaasi u sii kordhinayaan cabsida alleh sidoo kalena u horseedayaan inuusan dhex dabaalanin macaasida uusan ku dhegin adduunka dhanka kalena uu niyadda ku haayo aakhiro isla fadhigan waxaan ku eegi doonnaa ama tooshka ku ifin doonnaa qaar ka mid ah aayadaha ka hadlaya halista naarta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ahlu naarka tusaale ahaan allaah waxa uu leeyahay هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار waxay aayaddan caddaynaysaa in ahlu naarka dharkoodu uu yahay mid ka samaysan dabka yacni loo jarayo dhar laga sameeyey naarta halkan kuma eka aayadda kadib akhri
يصب من فوق رؤوسهم الحميم waxaa madaxa looga shubayaa biyo kulul aan tusaale u soo qaadanno haddii qofku uu hadda fadhiisto halkan oo madaxa biyo looga shubo biyahaasna xitaa aysan ahayn kuwo sidaa u kulul yacnii kuwo qandac ah ka waran haddii qofkaasi si joogto ah maalin amba isbuuc kasta sidaa la yeelo hal saac oo keliya daqiiqad weliba oo uu xaaladaasi ku jiro maxay kula tahay inuu dareemayo xaqiiqdu waxa ay tahay in ruuxaasi uusan ku jirin wax u dhigma cadaabka la sheegayo balse uu la nool yahay cadaab nafsi ah wuxuu la xanuunsanayaa daalka yacnii daqiiqad ama shan daqiiqo oo kasta oo uu la kulmayo dhibicdaasi biyaha kulul muddada saacadda ah ee madaxa looga dhibcinayo nafsi ahaan ayuu u xanuunsanayaa bal ka waran naarta jahannama way sii socdaan aayadaha allaah waxa uu leeyahay يصب من فوق رؤوس الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود yacnii kuleelka daran awgiis marka ahlu naarka madaxyada looga shubo biyaha kulul waxaa soo baxaya waxa ku jira calooshooda waxaana sidoo kale dhalaalaya haraggooda allaah ayaan weydiisanaynaa badbaado u fiirso waxaa lagu garaacayaa ula ka samaysan bir aayadda kale allaah wuxuu ku sheegay in ahlu naarka ay cabayaan biyaha kulul kuwaas oo jarjaraya mindhicirahooda hadda arrintu keliya ma ahan in madaxyada looga shubayo biyaha alxamiim ee sidoo kale waxay cabayaan biyahaasi kuleelka badan anigu waxa aan jecelahay in aan soo qaato tusaalayaasha si aan idinkugu sawiro mashhadka waa uun tusaale ee marnaba ma gaarayo xadka lagu qayixi karo naarta jahanama sababtoo ah nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku sheegay naarta in toddobaatan jeer ay ku labalaabanto kuleelka iyo dabka adduunka yaalla ka waran haddii lagaa codsado inaad si dhaqsi ah ku cabto koob shaax ah amba qaxwo ah maxaa kuugu dhacaya soo ma go'ogo'ayo mindhicirahaaga ka waran naarta jahannamo oo la cabayo biyaheeda kuleelka badan ee karkarsan isdarinsii arrinkan oo si fiican u dhuux mowqifkan waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasallam uu yidhi haddii aad ogaan laheedeen waxa aan ogahay wax yar ayaad qusli laheedeen in badanna waad ooyi laheedeen laakiin mushkiladda jirta waxa ay tahay annagu ma ogin wax la mid ah rasuulkeenna waxyaabihii uu ogaa sala allahu calayhi wasalam sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش aayad kale wuxuu alla ku caddeeyey sida reernaareedka allah baan ka magangalnaye waxa ugu weyn ay tamaninayaan ay u tahay dhimashada si la mid ah sida gaaladu ay ugu hamiyaan nolosha ay haddana marka ay joogaan naarta waxa ugu weyn ee ay tamaninayaan waa geeri u fiirso waa geeri yacnii isagu ma lahan dhimasho mana laga khafiifinayo cadaabta hadda gaalada horumar kasta iyo teknolojiyad kasta ay gaareen haddii ay ku jirdilaan oo ay ku cadaabaan waxay ku ciqaabayaan bil ama laba bil kadibna waad dhimanaysaa oo halkaas ayayba ku eg tahay mushkiladda laakiin markii aad fiiriso cadaabka ka jira naarta ma ahan mid dhammaad leh waxaa suuraysataa qof sannado dheer si aan kala joogsi lahayn loogu cadaabayo naarta ma jirto nasasho xilliyada duhurkii jimcaha ama khamiista ama inaad dalbato baanadol si aad xanuunka isaga khafiifiso waxaas naarta kama jiraan afar iyo labaatan saac waxaad sikin kasta la kulmaysaa cadaabka alleh bal suurayso xaaladda mid annaga naga mid ah haddii hal maalin uu ku dhaco goonjab muxuu dareemi karaa wuxuu nacayaa nolosha xitaa adduunka sidee ugu adkaysan karaa qof sannado dhan la cadaabayo allaah ayaan badbaado weydiisanaynaa cadaabta gaalada ma lahan dhammaad halka dadka muslimiinta ah lagu ciqaabayo oo keliya inta ay la egyihiin dunuubtooda gaalada looma oggolo wax dhimasho ah bal eeg lagama khafiifinayo cadaabka sida allaah uu sheegay ma sugayaan in laga khafiifiyo sannadka soo socda ama midka xiga afar iyo labaatan sano kadib ama boqol sano waa isla cadaabka cadaabka ayay ku jirayaan isma beddelayo cadaabka jahannamo allaah ayaan badbaado iyo nabadgelyo weydiisanaynaa sidaa awgeed walaalayaal waxaa inala gudboon inaan isxasuusinno naarta oo allaah aan ka magangalno allaah wuxuu sidoo kale aayad uu ku leeyahay ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك waxay dalbanayaan inay dhintaan si ay halkaasi nasasho uga raadiyaan waxay leeyihiin waxaan ku daalnay cadaabka waxay markaas iyada ah la hadlayaan maalik waa kuma maalik waa malaga gacanta ku hayaa furaha naarta marka ay sidaas yidhaahdaan iyaga oo raba inay soo abjaraan nolosha ayuu ugu jawaabayaa maalig sida uu allaah leeyahay ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون كارهون. فلهذا أنا أحب waxaan anigu jecelahay inaan tusaalayaal idin siiyo walaalayaal suurayso haddii shakhsi uu la yimaado cirbad yar waa cirbad yar oo keliya kadibna uu ku dhufto jasadkaaga amba ishaada ama goobaha kale ee xasaasiga ah ee ka mid ah jidhka waxaa dhacaysa inaad cadaab dareento balka warran haddii lagu dhaho dhimbil yar oo dab ah ku qabso gacanta walaalahayga aan jecelahayow naarta ma ahan wax la sifayn karo tilmaam ahaan maalinkaas wuxuu allah sheegay in cadaabku uusan jirin wax lagu qiimayn karo yacnii horey looma arag wax u dhigma oo cadaab ah aayadaha uu allah kaga hadlayo cadaabka naarta iyo xaaladda ahlunaarka waa ay badan yihiin qofka mu'minka ahna waa inuu ku tadabburo aayadahaasi ugu yaraan waxa ugu yar waa in bil kasta aad wax ka akhriso aayadaha naarta bil kasta waa inaad dhegaysataa canjal looga hadlayo naarta xitaa haddii naftu ay ka cabsanayso ay ka argagaxayso sheegista naarta waxaana dhacaysa in qofku uu ka taxadaro inuu ku dhaco macaasida amba uu ka tago waajibaadka allah carshiga u saaxiibka ah ayaannu weydiisanaynaa in annaga iyo idinkaba uu inaga koriyo cadaabka naarta أقل شيء كل شهر تقرأ عن عن النار كل شهر تقرأ تسمع شريط عن ذكر النار حتى النفس تخاف وترتدع ويأخذ الإنسان حذره من الوقوع في المعاصي أو ترك الواجبات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدني وإياكم من عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مبرورة صدقاتها وحسابها مبرورة صدقاتها وحسابها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak مالك يملأ الأكوان